بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeenna saaku uu ka bilaabmayaa xadiidka boqol iyo koob iyo tobnaad albukhaariyu qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam in badan sidayna soo marta siiqadan ama qaabkani waa xadiidku markuu mucallaq yahay musanifkii baa toos qaala nebiyu isagoo sanadkii oo dhan jaray marka waa mucallaq laakiin xadiidkan bukhaari saxiixa laftiisuu kusoo wariyey meel kale isagoo mowsuul ah oo sanadkiisu u xidhiidsan yahay oo musnad ah marka tacliiqa halkani waxba yeeli maayo waa saxiix albukhaariyu bukhaari qaala wuxuu yihi qaala nabiyu nebigu waxa yihi sala allahu calayhi wasalam man qofka kaana uu ahaaday huwa mankaasi lahu liaxadin qof kale uu ugu ahaaday calayhi korkiisa xaqun xaq oo lahu axad buu noqonayaa laga fahmayo siyaaqa calayhina manta ayuu u noqonayaa marka waa ciddii xaq lagu leeyahay uun oo lahudu waa ciddii ku lahayd calayhina waa isagan xaq uu saaran yahay man axadkii kaana uu ahaaday lahu ey liaxadin qof kale uu ugu sugnaaday calayhi korkiisa xaqun xaq qofkii cid kale xaq ku yeelatee xaq korkiisa uu ku sugan yahay falyucطihi ha siiya xaqa ciddii lahayd oo ha iska bixiyo aw liyataxallalhu ama xaqii ha ka xalaashada minhu axadkii ku lahaa yacnii ruuxii xaq lagu yeeshay ama ha bixiyo oo xaqii ha iska gudo oo ha iska celiyo ama ha ka xalaashado labadaa midun haddii kale dee waa dayn lagu leeyahoo aakhira waxa weeyaan qiyaamada ilaahay hortii loo qabsan doono xadiidkaa markaa waxaa laga qaadanayaa dee qofkii xaq korkiisa uu ahaa marka hore dee inuu bixiyo oo wixii iska gudaa inay daruuri tahay haddii kale inuu ka xalaashado oo ruuxii uu yidhaahdo dee iga saamax halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa qofkii saaxibulxaq ee qofkan xaqa ama deynta ku lahaa dee wuu hibayn karaayo waxaa odhanayaa xaashiyada hoose hoose shanawaanigu waxa weeyaan waxaa laga qaadanayaa hibatu dayn dayn ama xaq wixii laysku lahaa qofkii inuu bixin karo u hibeyn karo qofkii uu ku lahaa oo odhan karo waanku siiye iska qaado macnaha saamaxaad waa sidaasun marka wawajhu dalaalati minhu lijawaazi hibati dayn anahu sala allahu calayhi wasalam sawaa bayna an yucطiyahu iyaahu aw yuxallilahu minhu wuxuu yidhi yani xagga uu xadiidku ka tusinaya jawaazu hibati dayn xaq ama dayn cid lagu lahaa in la hibeeyo qofkii lagu lahaa la siiyo la yidhaha khalaas iska qaado dalaalada xadiidka halka laga qaadanaya waxa weeye nebigu u xusimay oonu kala soocin inuu bixiyo deyntii oo qofkii ku lahaa uu siiyo iyo inuu ka xalaashado xalaashigiina dee waa in loo hibeeyo laydhaa khalaas waanku siiyey iska hayso marka calaa kullin axaadiid fara badan oo kalena waxay tilmaamaysaa dadkii xuquuqda isku lahaa maalinta qiyaame haddaan adduunka lagu kala bixin halkaa waxaa lagu kala baxaya lagu kala qaanbaxaya inaynay ahayn addirhamu wadiinaar ee ay tahay alxasanaat wasayi'aat wanaagga iyo xumaanta oo ruuxu wanaag wuxuu lahaa ayaa la siinayaa ciddii xuquuqda ku lahayd wanaagyadiisii hadday dhammaadaan weli iyadoo wax loo haystana xumaantooda inta laga soo qaadaa isaga la saari ilaa uu naar iyo cuquubo ku muto ciyaadan billaah can ibni cumara cabdilaahi bni cumar waxaa laga wariyey qaal inuu yidhi kunnaa waxaanu hayn maca nabiyi nebiga la jirkiisa aanu hayn sala allahu calayhi wasalama fii safarin socoto iyo safar ayaanu nebiga kula soconno socotaanu ahayd wa kuntu aniguna waxaan ahaa buu yidhi calaa bakrin qaalin korkii baan ku ayaan saarnaa qaalinka oo sacbin dhaga adag yacnii qaalin aad yacni inuu socdaa ay ku adag tahay oo dhaga adag oo xagga socodku uu sacabkuyi uu ku adag yahay ayaan fuushanaa buu yidhi cabdilaahi bni cumar qaalinkana markaa aabbihii cumar ibnu khadaab baa lahaa faqaala nabiyu dabeed nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam licumara cumar ibnu khadaab wuxuu ku yidhi bicniihi iga iibi qaalinkan fabtaacahu dabeed waa ka iibsaday nebigii sala allahu calayh wasalam qaalinkii cumar riwaayo kale waxay ahayd fabaacahu marka faacilku wuxuu noqonayaa dee cumar marka fabaaca la ydhaha ay baca cumarun albakra lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam waxay noqonaysaa cumar qaalinkii nebiguu ka iibiyey marka faacilu baaca waa cumar fabtaaca haddii la yidhaahna iibiye mahe waa iibsiye faacilku waa nebiga sala allahu calayhi wasalam oo markaana macnuhu wuxuu noqon fabtaacahu nebigu waa ka iibsaday oo damiirka baariska ah qaalinku u noqon ka mustatirka ana nebiga sala allahu calayhi wasalam oo fabtaaca waa iibsaday huwa nebigu hu qaalinkii faqaala nebiyu dabeed nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam huwa qaalinkani laka aduu kuu sugnaaday yaa cabdallaahi cabdilaahi ibnu cumarow qaalinkan adaa iska leh marka culimmadu waxay yidhaahdeen marka horeba dee nebigu qaalinkan inuu gaadiidsado ama qaato ama waxoola ka dhigto muraadkiisu ma ahayn ee muraadkiisu wuxuu ahaa qaalinkan buubaya ee didaya ama ama dhagaha adagayn soconayn inuu noqdo mid hayin ah oo la gaadiidsan karo oo si fiican u socon kara hayinkaa inuu noqdo dhagaha nuguleh socodkiisu sahlan yahay taasunbuu doonay waxaana la yidhi dee ilaahay tabaaraka watacala waxyaaba uu nebiga ku karaameeyey neefka dee dhagaha adag leh ama ordaya ee buubaya marka uu nebiga mulkigiisa soo galo ilan waa iibsaday haddana dib uu bixiye amaba nebigu uu fuulo isla markaasuu hayin noqon jiray biqudrat illaah markuu nebigu fuulo ama uu mulkigiisaba soo galay yaanu fuulinbe marka mar alla markuu mulkigiisii soo galay nebigu maba fuuline ayuu isla markiiba haddana wareejiyey ilan wuu ku tasarufi karaa waa mulkigiisii hayin baanu noqday si fiican u soconaya oo yacni cilladii markii hore u lahaa waa ka zuushay markaas sababta uu nebigu bicnihii u lahaa taasay ahayd inuu xoolo ka dhigto may ahayne in neefkan waxa weeyaan dabeecaddiisa iyo qaabkiisu isbedelo midda kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam muu odhan actiniihi isii maadaama aanu doonaynba inuu xoolo ka dhigto dee cabdilaahi bnu cumar uun siin doono muu odhan isii liana almas'alata madalla waayo su-aashu waa dulliyo kolley qofku inuu qof wax weydiisto nooc dulliyaa ku jirta marka dee rasuulkuna sala allahu caleyh wasalam maqaamkiisu waa sarreeyey sidaa darteed baanu isii u odhane iga iibi uu yidhi bicniih huwa laka yaa cabdallaahina waxay tilmaamaysaa dee qofka qaa'idkaee ummadda hoggaanka u ah sida uu dadka uu talinayo axwaashooda ula socdo iyo sida uu mashaacirtooda iyo dareenkooda u dhowrayo marka markuu arkay cabdilaahi dhibaatada haysata isagoon uba soo caban ayuu dhibaatadii xalliyey markaasuu weliba isagoo mashaacirtiisii iyo dareenkiisii dhowraya uu yidhi huwa laka yaa cabdallaahi adaa iska leh marka taasina waa arrin mudan in nebiga lagaga daydo sala allahu calayhi wasalam can jaabirin waxaa laga wariyey radia allahu canhu rabbi raalliha ka noqday qaala inuu jaabir yidhi qaala nabiyu nebigu waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam man axadka kaanad ay u ahaatay lahu isaga ardun dhul falyasracahaa ha beerto ninka dhullihi dee dhulkiisaa uu mulkiyey ha tabcad oo ha beerto oo tacab ha geliyo aw liyamnaxa ama ha siiyo akhaahu walaalkii ama walaalkii ha siiyo walaalkii ha beertee fa in lam yafcal haddaanu sidaa samaynin falyumsik ardahu dee dhulkiisa ama beertiisa ha iska haysto aniga nushadan aan haysto shanawaanigu saasay qoraysaa alfaad kale kutubta kale qorayaan maxaa ku yaala nusakhiina ya fain fain amara fain abaa aye falyumsik ardahu fain abaa oo keliya un baa idinku taala cidda wax kale u qoraya ma idinku jirtaa faqaala nabiy sal ly slam كانت صحيح كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها وليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ما شاء الله ها أنت أنا كم أغنيت كي جوا روايات نسق قاركود بقرية marka waxay noqonaysaa kaanuu yasracuunaha waxay ahaayeen dadka dee beeralayda waqtigaa saxaabada kaanuu yasracuunaha waxaan kuwa ku beera oo beerahooda ku beerta biulusi saddex meelood oo meel iyo warubci afar meelood oo meel iyo wanisfi kala badhow badh faqaala nabiyu nebigu wuxuu uhi sala allahu caleyhi wasalam man kaanat ruuxay u ahaatay low isaga ardun dhul falyasracaha ha beerto aw liyamnaxa akhaahu ama walaalkii ha siiyo fain abaa hadduu diido falyumsik ardahu dhulkiisa ha iska haysto xadiidkan markaa waxyaaba laga qaadanaya waxaa ka mid horta waxaa looga jeedaa biulusi warubci wanisfi ee dhulka way kirayn jireen marka waxyaaba ay ku kiraystaan waxaa ka mid ahaa waxna waa kiro bannaan waxna waa kiro aan bannaanayn inay yidhaahdaan bithuluthi waalrubci waalnisfi adigana saddex meeloodow meel baan kuu beeraya anna saddex meeloodow meel baan beeranaya ama rubca adigana afar meeloodow meel ayaan kuu beeraya aniguna afar meeloodow meel ama nisfiga waa baynu kala qaybsananaayo adigana kala badh baan beerta kuu beeraya waa ninkii hadda beerta lahaa aniguna kala badhow badh baan beeranaya marka ninkan beerta beeranaya isagoon lahayn maxay kaga kiraynayeen beertii adiguna badhkaa beero anigana badhkaa ii beer markaa dee beertaa la kala qaybiyey lagu kireeyey inuu isna qayb beerto ninkii maalikul ardi oo dhulka iska lahaana qayb u beero horta lama garanayo beerta miyay ba- miyay ba'asaayoo dee way baabi'iba mise way baaqi noqonoo si fiican bay u bixi oy u midhayn la kala garan maayo markaa jahaala ku jirta waa shaygii oo lagu kireeyey wax aan la garanayn cidhibtiisa dambe waxay noqon doonto sidaa darteed ma bannaana taasi waa suuro suurada kale waxa weeye bithuluthi waalrubci waalnisfi in laguga jeedo bimacnaa maa yakhruju minha oo beertii waxay ku beeran jireen oo am- ama ay ku kirayn jireen oo qofka beeranaya ay kaga kirayn jireen mar walba ka kiraynaya waa kii dhulka lahaayo isagu dee tacab ma gelinayo laakiin wuxuu ku kiraynayaa bithuluthi ay bithuluthi maa yakhruju minha ama birubci ay birubci birubci maa yakhruju minha ama binisfi ay binisfi maa yakhruju minha suuradaa labaadna kiradii waxay noqonaysaa beertii beero maxsuulka hadhow ka soo go-a saddex meeloodow meel ayaan leeyahay ama afar meeloodow meel ama kala badhow badh adna inta kale aad leedahay taana beerta imika la beeranayo wax ka soo gu'i karo lama wax ka soo gu'i doona lama garanayo dee waa majhuul oo waa jahaala ku jirta waxyaabaha mucaamalaadka maaliga ah lagu manciyo ama lagu taxriimiyana waxaa ka mid a jahaalada iyo qararka marka labada suuro midna ma bannaana waayo labadaba jahaala ku jirta mid walba cidhibtu waxay ku dambayn ama waxa ka soo bixi doona iyo inaanay waxba ka soo bixi doonin la garan maayo marka in sifadaa loo kireeyaa wax bannaan ma aha laakiin maxaa bannaan waxaa bannaan wax macluum oo la garanayo in lagu kireeyo bilwaraqi aw bidahab ama dahab ha noqoto ama lacagtii ha noqoto oo la yidhaha beertii beero intaasoo dahaba ama intaasoo lacagana bixi marka waa wax macluum oo laysla garanayo waa kiradii guriga uunde boqol dollar baan kaa kiriyey waa wax la garanayo marka beertii beero oo lacagtaa ama dahabkaasaan kaaga kireeyey macluumkee la garanayo mucayanka ah way bannaanta waxaa kaloo bannaan dhulkii adigu beero waa weji wade waaba dhulkaagii iyadoo ishkaal ma leh ama walaalkaasii ha beertee siintiina saddex wejiba way noqonaysaa imaa tabarucan aw ijaaratan aw icaaratan ama waabad siisayba waa tabaruc ilan qofku wuu bixin karaa beertiisa ama waad ka kiraysoo kirada noocii dee masmuuxa ee bannaanaa ayaad kaa kiraysay wax macluumoo la garanayo ama waa ergisadii iyo ammaanadiioo ku soo intifaaco ii soo celi waa icaara waa sida neefkii intuu irmaan yahay soo maalo ii soo celi taasina waa icaaradii oo intifaaciisuu leeyahay cayntiisa ma leh markaa saddexdaa wejiba way noqon kartaa wallahu aclam tafadal jazaaka allah khayr marka can jaabirin waxaa laga wariyey radia allahu canhu rabbi raalliha kan oday qaala inuu yihi qaala nebigu nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man axadka kaanad u ahaatay lahu isaga ardun dhul falyasrac ha iska beerto aw liyamnaxa ama ha siiyo akhaahu walaalkii saddexdii weji aynu tilmaanay mid ahaan un ha ku siiyo fain lam yafcal haddaanu sidaa samayn falyumsik ha haysta ardahu dhulkiisa beertiisa marka halkaa waxaa kaloo culimmada ay tilmaameen waxay dhahan waxaa laga qaadanayaa dee beertiisii xataa haddaanu beerina uu iska haysto inay u bannaan tahay oo aan laga fahmayn inay tahay tadyiicu maal oo waxa uu yidhi waimsaaku ardihi bilaa zarcin laysa fiihi tadyiicu maalin liannahu min qabiili tarki kamaa low taraka daarahu bilaa binaa walaa cimaara waa nin gurigiisii inuu dee dhiso oo uu wax ka qabto oo uu hagaajiyo iska daayey oo kale markaa la mid maaha dee bannaanadii shalay aynu sheegaynay laa xima ila lilaahi wa rasuulihi dadka dhul dhan iska qabsanaya buurtaa iyo buurtaa inta udhaxaysa laakiin ninkani waa intii uu deganaayay beertiisii ayaa dee marna wuu beeranaya marna wuu iska badaynaya way dhacda dee reemiyigaba sanadu beertiyo sanada aan aanu beeran ama cid kale uu siiyo marka wuxuu xaashiyada ku odhanayaa haddii beertiisa uu iskaba haysto bilaa zarcinna la odhan maayo waa dayacday oo way u bannaan tahay can cumara cumar waxaa laga wariyey qaal inuu yihi xamaltu waxaan ku qaaday calaa farasin faras fii sabiili illaahi ilaahay dartii aan ugu qaaday rajulan nin mafcuulka usoo qadar ay xamaltu rajulan calaa farasin fii sabiili illaah nin baan ilaahay dartii faras ugu qaaday macnaha u gaadiid siiyey si uu waxa weeyaan ugu jihaad tago oo fii sabiili illah sabiilullaah waa aljihaadu fii sabiili illaah marka nin baan faras ugu sadaqadaystay ilaahay dartii ha ugu duulo ha ku jihaado fara'aytu dabeed waxaan arkay faraskii oo yubaacu la iibinayo fasa'altu waxaan weydiiyey rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam rasuulkii alle ayaan weydiiyey ay an ashtariyahu ama an can xukmi shiraa'i lahu ayaa meesha ku qadaran nebigii waxaan weydiiyey markaan faraskii aan jeclaaye wanaagsanaa ee ninka sadaqo u siiyey si uu jihaad ugu galo oo la iibinaya aan arkay aan rasuulka weydiiyey can xukmi shiraa'i lahu ma iibsan karaa faqaala dabeed nebigu wuxuu yidhi laa tashtarihi ha iibsanin laa tashtarina riwaayaadka qaarkood baa kusoo aroortay ha iibsan laa tashtarihi damiirka baariska ah marka la muujiyana waa faraskii buu noqonaya faraska ha iibsan oo walaa tacuud ha ku noqonin fii sadaqatika sadaqadaadii dib ha ugu noqonin halkan waxaa laga qaadanayaa oo xadiidka laga qaadanaya annahu ma kaana waqfan muu waqfiyin faraska cumaro waqaf mu ahayn waayo waqafka laa yubaacu walaa yuuhab lama iibiyo lama beeciyo lamana hibeeyo waayo ilaahay dartii buu xidhan shayga haddii lagu dhaha waa waqaf waa mawquufun lilah cid kale xaq kuma leh naadirulwaqfina wuxuu ku ilaalinayaa in waqfiga wixii loogu talagalay ee milki shakhsi ahaaneed iyo hanti qof ahaaneed ma noqdo waqfigu marka waxaa laga qaadanayaa inaanu waqfiin ee uu sadaqadaystay waxaa kaloo laga qaadanayaa lilmutasadaqi calayhi jawaasu tasarufi fi sadaqa kii lagu sadaqadaystay wax la siiyey sadaqa ahaan mulkigiisii kol hadday soo gashay siduu doonu ugu tasarufaya waa kaa dee iibka loo soo bandhigay marka yacni waxa weeyaan dee shaygii loo siiyey shay aan ahayn inuu usoo bandhigi karo ayay tilmaamaysaa sidoo kale waxaa nebigu u diiday markaa cumar inaanu u muuqan nin sadaqadiisii dib ugu noqday hadda isii ma laha wuu iibsan lahaa laakiin culimmadu waxay yidhahdeen kolley qofkan aad markii horeba neefkan sadaqahaan u siisay inaad ka iibin markaad adigii hantidan markii hore lahaa aad tidhaa iga iibi waxaa suurtooda dee inuu kula gorgortami waayo oo wuxuu xaq u lahaa waxaan ahayn aad waxa weeyaan aad ka siiso oo ayaa dhici karta taasina nooc dulmiyaa dhici kara ilaan waxaan iminka milkigiisu ku wareego aad u shaqo kuma lihid oo kaa bannaan kaa socday iyo kaa aad bixisay labadaba mulkigaaga waa ka siman yihiin oo midna kuma jiro markaa si aanu ugu muuqan qof sadaqadiisii dib ugu laabtay marka waxaana culimmadu yidhaahdeen sida xaashiyada hoosta uu ku tilmaamayo nahyiguna waa tansiih oo waa karaahaye taxriim maaho waa khilaafu lwlaa waa sidii laga habboonaa haddiise uu iibsadaba muxaram qof ku dhacay maahe waa makruuh khilaafu lwlaa can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha rabbi raalliha ka noqday jaa-ad inay u timid imra'atu rifaacata alquradi rifaacata alquradi haweenadiisii baa u timid annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam faqaala dabeed waxay tidhi kuntu waxaan ahaan jiray cinda rifaaca rifaaca agtiisaan ahaan jiro rifaaca ay qabi jiray faallaqanii dabeed rifaaca waa i furay oo fa abadta waa gooyey alaaqii furiinkayga macnaha wax ii hadhay ma jiro abadtahu can irujuuc inuu igu soo noqdo wuu ka jaray oo saddexdiiba wuu ii dhameeyey ilan muraajaca ma jirta markaas fatasawaju dabeed waxaan guursaday cabdiraxmaan ibna zabiir calaa wasni amiir maaha zubayrkii waa zabiir fatasawajtu dabeed waxaan guursaday cabdiraxmaan ibna zabiir cabdiraxmaan ibna zabiir ayaan guursaday inamaa macahu cabdiraxmaankan aan guursadayna waxa uun la jirkiisa ahaaday midlu hudbati thawbi marada dacalkeeda ama faraqeeda wax la mid ah faqaala dabeed nebigu wuxuu yidhi aturiidiina ma waxaad doonaysaa gabadhii rifaacay yacni ama rifaaca uu qabi jirayey an tarjici inaad dib ugu noqoto ilaa rifaacata rifaaca inaad dib ugu noqoto miyaad doonaysaa laa ay laa tarjici ilaa rifaaca dib ha ugu noqon ama ugu noqon maysid laa tarjiciina xataa taduuqii ilaa aad dhandhamiso cusaylatahu ninkan cabdiraxmaan ibni zabiir malabiyarowgiisa ilaa aad dhandhamiso malabkiisa yar oo wayaduuqa isna uu dhandhamiyo cusaylataki malabiyarowgaaga wa tashiiru casal malabkaaga halkii laga odhan lahaa baa cusayla malabiyarow yacni ilaa uu isna dhandhamiyo wa abuu bakrin abuu bakarna jaalisun mid fadhiyo ahaa cindahu nebiga agtiisa sala allahu caleyhi wasalam gabadhani sidan markay ku hadlaysay abuu bakarna waa ag fadhi horta laa xayaa fi lxaq xaqu xishood ma leh in allaha laa yastaxyi min alxaq wixii mas'ale sharciyana dee waxa weeyaan sideeda in loo bayaamiyo waa xaq oon laga xishoon marka haweenaydan iyadoo qof dumara ah ayaa wixii dumar ka xishoon jira ee carabka ku ballaadhiso oonay asturin oo ay caddaysay waxaanay ku cabatay waxay tihi dee ninkaa rifaaca ay qabi jiray waa i furay horta furiinkaygiina waa jaray waxay uga jeedaa fa abatta talaaqii macnaha waxa weeyaan alaaqaygu wuxuu ahaa dee baynuuna kubra baaina oo baynuuna suqra iyo baynuuna kubra baa kala jira fiqiga oo baynuuna suqra waa marka ciddadu ay dhammaato laakiin alaaqii rajci uu yahay marka waxay kusoo noqonaysaa un meher cusub marka baynuunadii weyneyd maaha uu kamay wada fogaane dee meher bay kusoo noqon kartaa weligii oo mar labaad la weydiisto kol hadduu rajci ahaa waana marka dee ciddadu kaa dhammaato haddaanay ciddadu dhammaan isagoo rajciyana rajacto waaba kugu filan meherbe iyo weli uma baahnid laakiin haddaad adu gaboodfal samayso oo aanad rajactu oo dhan ilaa ciddadii ay dhammaatay gabadhii ciddad baxdo markaana meher cusub bay kugu soo noqon kaa waxaa la yidhaha waa baynuuna suqra waa talaaqa rajciga ah laakiin albaynuunatu alkubraa waa saddexdaba markaad dhammayso way kaa fogaato soo noqod ma jiro oo dee waxa weeyaan fain allaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrah kol hadduu dalqadii saddexaad furoy saddexdii u dhammaadaan inay waxa weeyaan xalaal dambe u noqon mayso inuu ku noqdo ama meher dambe uu ku yacni ay ugu xalaalowdo ilaa horta nin kale ay soo marto ninkaa kalena weliba xiilad lama rabe eh waayo xiiladdu xaaraanta ma xalaalayso hadduu intuu nin la heshiiyey yidhaha waxoogaa wiig ama bil soo qab dabeedna ii soo fur waa laba xaaraan isugu yimid uuna wax u bannaanaanaya ma aha laakiin waxa weeyaan nikaaxa u bannayn karaa inay ikhtiyaarkooda iyo iskooda rabitaankooda nin intay isku doortaan oo isku guursadaan yacni hadhowna iyagu iskooda iyo ikhtiyaarkooda ay u kala tagaan maaha in la kala furo ama ay heshiis hore ay ku kala tagaan taasi markay dhacdo ayaa ninkii hore hadday iskood u kala tagaan kii hore ay dib ugu soo noqon kartaa marka fa abata alaaqi waa sidaa culimada qaarkood waxay yidhahdeen nusakha bukhaari oo dhan fa abatta ayaa ku sugan alaaqi taasaa raajixa fabattana way soo aroortay fabatta alaaqi laakiin fa abatta ayaa raajixa marka waxay tidhi rasuulkii allow dee ninkaas uu i qabi jiray ayaa i furay furiinkaygana weliba waa gooyey macnaha meel laga soo noqdo ma reebin saddexda dalqadoodna wuxuu odhanayaa xaashiyada shanawaanigu wuxuu ku odhanayaa hoose ay qataca qaطcan kuliya bitaxsiili اlbaynuunati اlkubraa biطalaaqi اhalaai mutafariqan macnaha waa gooyey furiinkayga goyn dhammaystiran oo baynuunadii weynayd ayaa waxa weeyaan dee ku xasishay oo waan kala fogaanay waxaanay baynuunadu ku xasishay saddexdii alaaq ahaa oo dhacay laakiin mutafariqan ma aha goob inuu ku wada riday saddexdii baad iga tah waa iyagoo kala tagsan oo midba mar siduu u ridayay saddexdii dhammaadeen marka masalatu alaaqi alaaana dee waa garanaysaana waa masalo fuqahada iyo aimada ajiladu ay laba qowl ku leeyihiin ma dhacaya mise ma dhacayo marka labada qowlba way jiraan laakiin sidii raajixayd baabuu shanawaanigu hoosta ku tilmaamayaa oo inaanay goob ku wada dhacaynay iyagoo kala tagsan ay dhacayaan mutafariqan hase ahaatee waxaan idinku baraarujinayaa masaa'ilka fiqigu ee culimmadu ay ku kala duwan yihiin wax dagaal iyo macarako laga dhex abuuro culimmada iyo dalabatu cilmiga iyo ducaadda ma aha hadday kuu rajaxantay inuu dhacayo mutafariqan falaka salaf culima haddee kaaga horraysa in lagugu canaanta lagu ceebeeyana ma aha haddaad tidhaa maye dufcatan waaxida saddexduba way israaci karaan saddexdii baad iga tahay dee in lagugu ceebeeyo lagu dhalaceeyo ma ah salaf iyo culimaad u leedu kaaga horreeyey marka tani waa misaaluna guud ahaan dadka macaarigta iyo dagaalka ka dhex rida culimmada mas'ale lagu kala duwan yihi iyada lafteedaa fiqi darra ah waayo kanna waa lagu tegey kanna waa lagu tegey taalibu cilmi baa tahay kii kuu rajaxnaadee daliilka u dhow qaado kan kalena dagaal ha ku qaadin ilan waxaba suurowda adiga ayaa damaanadda ku siiyey isagu inuu kaa saxsan yihi oo culimmada jumhuurtoodiiba xaggan kale ay xigto ayaa suurowda daliilkana wuu kaaga dhowyi marka qofka fiqiga dhiganaya waa inuu ku dadaalo inuu noqdo qof waasicu sadri ah laabtaadu ha u ballaadhato kala duwanaanshaha culimmada laakiin masaladii haddii takuu rajaxdu intaad ku dhegto intii kaleo dhan aad daaqada kala boodo waa qalad iyo fiqi daro marka faabatta faabatta talaaqii waxay tihi markaa dee ninkaa cabdiraxmaan ibna zabiir ayaan guursaday inamaa macahu milu hudbati sawb marada faraqeeda ama dacalkeeda wax lamida unbaa ninkani uu wataa xubintiisa tarankay dhaliilasa marka xaashiyada hoose waxay ku odhana wuxuu ku odhanayaa markuu sharaxayo washabbahathu bidalika lisigarihi aw istirkhaa'ihi wacadami intishaarih waxay xubintiisii taranka ugu matashay ama ugu shabbahday calalka yacni marada dacalkeeda yar waxa yaree faraqa yaree ka laalaada intaan tollayn ee dunta iyo waxyaabahaas oo kale dee ka soo laalaata mase maradii ay xidhnayd maradaa dacalkeeda ama faraqeeda yar waxay ugu shabbahday ama waxay leedahay xubintiisa taranku way yar tahay oo meel gaadhi maayo ama way jilicsan tahay oo awood ma leh ibnuljawsi wuxuu isagu rajaxayaa inay uga jeedo istirkhaaga wa cadamu intishaarih waayo inta badan xubintu haba yaraatay laakiin haddii quwa jirto cabasha ma timaado alaslu waa alquwa inuu qofku awooddii leeyahay oo intishaarkii iyo camaliyaddii uu samayn karo wain kaana sagiiran oo dadku dee sidoodaba abuurkooda ku dheer ku gaaban ku yar sida abuurkooda u kala duwan yahay xubnahooduna u kala duwan yahin taasi cillo badan maaha bay culimmadu yidhahdeen laakiin cilladu waa fi lquwati waalintishaar xajmigu intuu doona halla ekaado marka wuxuu rajaxayaa ibnuljawsina uu jasmiyeyba waxay ugu shabbahday marada faraqeeda ama dacalkeedu waa listirkhaa'ihi wa cadam intishaarih waa jilayca aanu intishaarayn aanu kacayn awood iyo quwo aanu lahayn darteed weeye dee xaq baanay gabadha u leedahay wixii loo guursaday haddii weydo inay ka cabato oy xaakimka u tagto oy sheekha u tagto xaq bay u leedahay innaka waxaa laga yaaba dee dumarku inaanay afkaba soo marin oo ay iska ku tiraahdo shan sanaaan ag fadhiyay maxaa ku ag fadhiisinaya dee haddaad waad iska safri kartaa oo sawirku waa jaa'is laakiin haddana qofku xaqiisa inuu sheegto laa cayba fi dikri alxaq ina lisaaxibi alxaqi maqaala qofku kol hadduu gar leeyahay inuu hadle xaq buu leeyahay hadday doonto habeenka ugu horreysa ha noqoto iyada lafteeda dee hadduu habeenka hore yaro naxaye horta waa inaad la saayirta inta hore weegaga hore laakiin haddii qofkii caafimaad ahaan aanu soo roganayn gabadhee lahaa xaq inay ka cabato oy xaakimkii u tagto oy tidhaahdo dee wixii anigu aan aanu isku guursanna kuma hayo inay aamusto dee dan uma aha qofku xaq buu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam dee meel fog buu wax ka fahmi jiray wuu dareemo wuxuu yidhi ma ninkaagii horaa rabtaa inaad ku noqoto laa ku noqon maysid ilaa aad isu galmootaan oo jimaacu u dhaco cusayle waxay culimmadu yidhahdeen horta waa taskhiiru casal malab ayaa lagu taskhiiriya malabyarow cusayla marka waa tashbiihu ljimaaci bilcasal liladati yacni ladadii ama macaankii jimaaca baa lagu shabahay macaanka malabka marka macnaha waa ilaa aad kulantaan oo galma ay dhacdo khulaasadu waa intaas galmadana waxay fuqahadu u shardiyaan imaamu nawowi oo kale wuxuu odhanayaa waatafaquu cala ana tagyiiba alxashafati fii qubuliha kaafin min hayri inzaalin biyabayay soo bixineen xubinta tarankee ninka inta yaray wareegsane ugu horraysaa inay xubintii tarankee gabadha ku qarsoonto baa ugu filan inay galmadii dhacday maca ladda iyadoo waxa weeyaan dee dareenkii iyo ladadii ay la socoto intaasi hadday gudaha ku qarsoonto waxa weeyaan waa xasilay dawqi iyo dhandhamadii intaasay ku xasilaysa insaalkuna shardi umaaha culimada qaar baa shardinaya laakiin laysa bishardin ayuu leeyahay waxa weeyaan imaamu nawowi marka calaa kullin waxa u shardiya dee qofkii haddii uu saluugo iyadoo gabadhan dee saddexdii dalqadoodba ay usoo dhammaadeen dee inay is arkaan baa shardi ah marka xataa tankixa zawjan hayrahu dee waxa weeyaan waa maaha mujarad alcaqdi halkaana maxaa laga qaadanaya ninka ikhtiyaar ba ha isku guursadaan laakiin meher keliyaoo dhacay kii hore ugu xalaaloobi mayso kuma noqon karto hadday kala tagaan ka warran hadday meherka ku kala noqdaan laa taxilu lilawal kii hore xalaal u noqon mayso ilaa horta kan dambe ay kulmaan marka xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki waxaynu ka fahmaynaa mujarad alcaqdi laa yuxiluha lilwal xataa yaxsula alliqaa'u ilaa kulan dhaco oo shardigaa ay culimmadu u dhigeenna u xasilo can ibni cabaasin cabdillahi bni cabaas waxaa laga wariyey qaal inuu yihi qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam fii binti xamzata fii sha'ni binti xamzata xamza ibnu cabdilmualib oo nebiga adeerkii ahaa sala allahu calayhi wasalam inatii uu dhalay arrinkeeda nebigu wuxuu ka yidhi dee bacda cardiha calayhi baa ku qadaran markii loo soo bandhigay dabadeed ee la yidhi rasuulkii allow gabadhan waxa weeyaan xamsa uu dhalay quruxda badan miyaa guurs miyaad guursatid ayuu hadalkan ku jawaabaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dee jawaasu cardi albanaat cala asaalixiin hablaha dadka wanaagsan in loo bandhigi karo marka rasuulka waa loo bandhigayaa gabadhii xamsati ibnu cabdilmualib oy ilma adeer ruma yihiin nebiga sala allahu caleyhi wasalam ilaa adeerkii ruma dhalo xamse eh ayaa la yidhi maad guursatid marka bandhigu ceeb ma aha waa loo bandhigi karaa qofka wanaagsan waxa weeyaan ina taydii ama ina taasaan ku siiya dee maad guursatid waa loo bandhigi karaa qof markaa nabiga waxa uu yidhi fii binti xamsata fii shani binti xamza xamza ibnu cabdilmualib inatii uu dhalay arrinkeeda rasuulku wuxuu ka yidhi markii loo soo bandhigay laa taxilu iima xalaalaha lii aniga oo ma guursan karo gayaankay ma aha yaxrumu waxaa ka xaaraantinibooba min alradaaci min ajli aradaac naas nuugitaanka sababtiisa waxa ku xaaraan noqda ma yaxrumu wixii ku xaaraamooba huwa maagu min annasabi min ajli nasabi wada dhalashada iyo nasabka darti yacnii wada dhalashada la wada dhashay iyo nasabka wixii ku xaaraantinimooba ayaa naas nuugga la wada nuugana ku xaaraantinimooba wuxuu yidhi hiya iyadu inatanu xamsa dhalay bintu akhi waa walaalkay inatiisii min aradaacati min alradaacati xagga naas nuugidda aanu ku walaalownay marka nebigu wuxuu tilmaamayaa nebiga iyo xamse waxa naaska wada jaqsiiyey suwayba waxa weeyaan amatu abilahabin abulahab addoontiisii huwayba sidoo kale xalimatu sacdiya shanawaanigu wuxuu odhanayaa labaduba way wada jaqsiiyeen naaska nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo xamse markaa nebi iyo xamse xagga nasabka maxay isaga noqonayaan dee adeer rumuu xamse u yahay nebiga xagga ridaacana maxay isaga noqonayaan mar haddii naas wada nuugeen dee walaalo soo maaha markaa nebigu sala allahu caleyhi wasalam inatii uu wax ay ilmaadeerka ruma ahaayeen xagga nasabka ilaa adeerkii rumaa dhalay oo xamse eh xaggii radaaca inati maxay isaga noqonayaa ya muxuu noqonayaa adeermaanuu noqonin dee camuhaa weeyaan min aradaacati ilan camku min anasabina waa noqdaa min aradaacina waa noqdaa marka isagii xamse sow walaala ridaaca kumay noqon inatiisiina dee adeer buu ugu noqonaya xagga ridaaca xaggii nasabka maaha xaggii jihaadii ridaaca xamse walaalay ku noqdeen oo naas bay wada nuugeen inatuu dhalayna adeer buu u noqday dee markaa xalaalu maaha ila inataad adeerka u tahay miyaad guursan karta taad nasab ahaan adeerka ugu noqotay si aanad u guursan karin ayaa ta ridaaca aad adeer ugu noqotayna aanad u guursan karin waayo xurmada xagga nasabkan ka faafaysa adeernimadii iyo abtinimadii iyo aabbanimadii iyo sidaasoo kalunba xaggan ridaacana ay uga intishaaraysaa xurmadii nikaaxu marka naas la wada nuugo laakiin waxa isweydiin leh mataa yakuunu aradaacu muxariman goormuu naasnuugu noqonayaa mid waxarimo oo xurmo leh oo maxramnimo keena wa idaa kaana khamsa radacaatin wa fi lxawleyni markuu shan naasnuugid yahay iyo labada sano dhexdooda ilaan ridaaca yacni muctabarka ee qofka hilibna ka soo saara waxna u tara korriinna u keenaa waa maa kaana fi lxawleyni walwaalidaatu yurducna awlaadahunna xawleyni kaamileyn marka horta labadii sano waa inuu noqdo dee nin weyn radaaciisii ee waxa weeyaan dee masaa'il cayniyoo laga soo reebay mooyaane laakiin asal ahaan qaacidada caamka ah nin weyn radaaciisu dee ta'tiir ma leh ila wakhtigii radaacaba ma jooge sidoo kale khamsu radaacaatin waxay yidhahdeen culimmadu xadiid baa tilmaamaya eh shan goor mar walba intuu gaajoodo oo ilmuhu naaska qabsado oo uu ka dhargo iskii waa inuu uga go'o haddana mar kale intuu gaajoodo oo naaskii uu qabsado oo uu ka dhargo isagu is ahaantiisa ugo u sii daayo macnaha shan goor mar walba intuu gaajo u qabsado oo uu ka dhargo inuu sii daayo shantaa goor markay dhacdo ayaa ridaacaasi uu noqonayaa muxarim mid xurmo keenaya wakhtigii yaraantii xawleynkiina uu yahay can abi muusa alashcari waxaa laga wariyey waa cabdullaahi bnu qayse qaal inuu yihi samica annabiyu nebigu wuxuu maqlay sala allahu calayhi wasalam rajulan nin ayuu maqlay ninka oo yuthnii ammaanaya calaa rajulin nin kale oo wayuriihi ku xeel dheeraanaya fii madxihi ammaantiisa faqaala dabeed nebigu wuxuu yidhi ahlagtum waad halaagteen ninka aw qaactum ama waad goyseen dahra rajuli ama ninka dhabarkiisii waad goyseen oo war ninka dhabarkaad ka jabiseen ama waad halaagteen baa nebigu yidhi sala allahu caleyh wasalam diidkaa waxaa laga qaadanayaa ammaanta lagu xeel dheeraadaa wax fiican oo bannaan inaanay ahayn oy mamnuuc tahay qofkana ay lu goynayso oo dhabarkaad ka jebiseen qofkii intuu isqaato oo iscajabiyo oo isla weynaado ayay jar ka tuuri kartaa oo wax kale isu qaadan karaa waxay culimmadu markaa isweydiiyeen haddaba nebigu sala allahu caleyhi wasalam saxaabada qaarkood baa iyagu hor jooga oo ammaanay maxaa lagaga jawaabaya waxay yidhaahdeen waxaa lagaga jawaabayaa ama labada lagu jamcinayaa ismaba diidane eh nahyigani waxa weeye fi lifraati fiihi wa khawfi lfitnati cala almamduuxi yacnii ku talaxtagga ammaantii lagu talax tago iyo qofkii la ammaanayay inuu ku fidnoobo in looga baqo labadaa arrimood baa ayaa madxigii mamnuuc ka dhigaya kow talaxtagii oo qofkii in lagu talax tagaa dee wax bannaan ma aha laba in qofkii inuu fidnoobo looga baqayo laakiinse haddaan laguna talax tegin fidnana aan looga baqayn sidaa saxaabada nebigu u ammaanay qofkii waa la ammaani karaa iyadoo ay fiican tahay markuu kaa maqan yahay oo wejigiisa aanay ku fiicnayn waayo axaadiista qaarkoodna waxaa kusoo aroortay nebigu inuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam haddii kollaba aydan ka fursanayn inaa is ammaantaan waa inaad tidhaahdo axsibuhu kada wallaahu xasiibuhu walaa usakii cala allaahi axada sidaasaan u malaynayaa ilaah baana xisaabinayo xaqiiqadiisa og ilaahay cidna u ammaani maayo macnaha jasmi wuxuu qarsoon adigu ma ogid waxaa tidhaa sidaasaan u malaynaya un rajaynayaa xaqiiqadana allaa og arrinka ilaahay u xawil isagaa wax walba ogi nabiguna sala allahu caleyhi wasalam xadiis saxiixa waa kii ku lahaa laa tutruunii kamaa atrat innasaara bnu maryam bal ana inamaa ana cabdun faquuluu cabdullaahi warasuuluh wuxuu yidhi war ha iigu talax tegina ammaantayda siday nasaaradu ciisa bnu maryam ugu talax tagtay anigu addoon alluun baan ahay waxaad uun tidhaahdaan cabdullaahi wa rasuuluhu addoonkii alle iyo rasuulku rabbi soo diray intaasun dhaha taasaa igu filan marka nebiga sala allahu caleyhi wasalam maqaamaadka ugu sarreeya ugu qiimo badan annahu cabdun lilaah weeyaan inuu addoon allo addoonnimada ka run sheegan yahay sidaa daraaddeed maqaama maqaamada ugu mudan ee uu nebigu soo maray maqaamaadkii sharafta badnaa ee uu soo maray sida maqaamu lisraa'i walmicraaj subxaana aladii asraa bicabdihi leyla iyo maqaamu tanziili alqur'aan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هي مقام الدعوة والعبادة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا هي مقام التحدي في القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ماله أقول شرفت بدنا وحلقت المام أضون نمو صفة كسر ريس هذه شرتنا ولا صفين لها لكن أعلى صفات أي صفة العبودية إنه قف كرون شيء ومركا أضون waxay u kala fadli badan yihiin siday maqaamka cubuudiyada ugu kala wanaagsan yihiin ayay u kala fadli badan yihiin can abi hurayta waxaa laga wariyey qaala yidhi qaala rasuulullahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam halaatatun saddex qolo laa yukallimuhum allahu ilaahay lama hadla hadal naxariis leh walaa yanduru mana soo eega rabbi ilayhim iyaga aragti iyo eegma naxariis leh yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walaa yusakiihim mana tahiro oo dunuubta iyo macaasida kama maydho kama tahiro walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun ay mu'limun xanuujiya rajulun axadu axaduhum saddexdaa qolo midkood rajulun nin weeyi ninkoo calaa fadli maa'in axaduhaana waad odhan kartaa alaaada u celi damiirka oo axaduhaa alaasadaa midkood rajulun nin weeyi ninka oo calaa fadli maa'in biyo dheeraada korkood ku sugan oo biariiqin waddana degan ama ku sugan nin wadda dadku marayaan degan oo jooga biyo dheeraadana haysta kaasoo yamnacu u diidaya minhu biyaha dheeraadka ibna sabiili ina waddo qofka socotada ah yacni waa musaafirka ibnu sabiil ina waddana waxaa loo yidhi magac iyo mansib kastuu lahaa maanta waddadaa wahayuunbaa lagu aqoonsanayaa oo dee waa qariib dadku ma yaqaanaan marka ninkaa waddada hayee socotadaana waa u diidaya kaasi waa mid waa goodi adag warajulun iyo nin ninka oo baayaca yacnii kula ballamay rajulan nin riwaayadka qaarkood bukhaari fi lmusaaqa imaaman buu odhanaya waa ninkii dadka u telinayey warajulun iyo nin kaasoo baayaca la ballamay rajulan nin ay imaaman ninkii madaxdii dadka u telinayey ayuu ballan iyo beeco kula galay cala samci wataaca inuu u dhega nuglaanayo u hogaansamayo maqlayo ilan dadku ismaqal ayay ku kala dambeeyaan ammaankoodana ku ilaashadaane ninkaasi laa yubaayicuhu nin ayuu kula ballamay inuu maqlo ninka madaxda ah laa yubaayicuhu isagoon kula ballamayn maqalkaa iyo taacada ilaa lidunyaa adduunyo darteed mooye wax kale aan ballantaa ula gelay fain acaahu hadduu siiyo markaa adduunyadaa ninkii madaxda ahaa ama xataa fain acطaahu ninkii ballanta gale hadduu siiyo ninkii xaakimkaa maa yuriidu wuxuu doonaya hadduu siiyo wafaa waa u oofinayaa lahu isaga ballantii waa maqlaya wuu ka dambaynaya wailaa hadduu siin waayana lam yafi uma oofiyo lahu isaga u oofin maayo oo waxa weeyaan ballantuu daacada iyo beecada kula galay waa burinaya warajulun iyo nin ninkoo saawama la gorgortamay rajulan nin kale oo bisilcatin badeecaduu iibinayay kula gorgortamay war intaa iga sii iyo kaa siin maayo bacda alcasri casr dabadii musaawamaduna waxaa la yidhi way ka dhaxaysaa bayna albaayici waalmushtari oo ninkii iibinayana gorgortanka wuu gelayaa oo mayeen intani anigaba igu joogtay intanaan kaa siin karaa kan kalena wuxuu leeyahy mushtariga iibsanayaa maya e intan aniga iga sii intaa kuma qaadan karo labada mid walba ka kale waa la gorgortamaya marka musaawamadu waa ficlu arafayn warajulun iyo nin saawama la gorgortamay rajulan nin kale oo mid walba dhinaciisii ka gorgortamayo bisilcatin alaabna kula gorgortamay bacda alcasri salaada casr dabadeedna la gorgortamay oo faxalafa dabeed uu ku dhaartay baayici ninkii badeecadda iibinaya bilaahi ilaahay uugu dhaartay laqad ucطiya wallaahi in lagu siiyey waa marka majhuul laga dhigo laqad ucطiya bihi wallaahi alaabtaas in la iga siiyey kadaa wa kadaa intaa iyo intaa wuxuu dhaar ku maray laqad ucطiya bihi waa badeecaddii wallaahi in badeecaddaa la iga siiyey kadaa wa kadaa waa kii iibinayey wallaahi intaa iyo intaasaa la iga siiyey anba markaan soo iibsanayey adigana intaasun baan kaa siin karaa oo fa akhadahaa dabeed kii iibsanaya uu qaatay oo isagoo cuskanaya dhaarta ninkan baayica ah soo ma odhan wallaahi intaasaa laiga soo siiyey intaasaana igu joogtaan kugu siin karaa fa akhadaa dabeed u qaatay waana dhaar beena haddii musamo laga dhigana laqad acطaa bihi kada wa kada uu ku dhaarto laqad acطaa wallaahi inuu siiyey in ku siiyey ninkii uu ka iibsanayay marka acdaadu musamay noqonaysaayo isagaa markaa siiyey marka hore waa laiga siiyey buu laha iminkana wuxuu ku dhaaranayaa wallaahi laqad acطaa bihi alaabtani wuxuu siiyey ninkii uu ka iibsanayey hore kadaa wa kadaa waxaa iyo waxaasuu siiyey marka wuxuu ku dhaaranayaa wallaahi alaabtan ninkan ka iibsaday waxaa iyo waxaasaan siiyey ama waxaa iyo waxaasaa laygu siiyey labadaba waxay isugu imanayaan maa saxa musaman saxa majhuulane oo labadaba waa laga laqbayn karaa ucdiye iyo acaae wuxuu u jeedaa un wallaahi alaabtani intaas iigu joogtaa khulaasadu waa intaa fa akhadaha waa mushtarigiiyo dabeed sidiibuu ku qaatay xadiidkan kaasaynu ku gebagabeennaa xadiidka sagaaliyo boqoliyo sagaaliyo tobnaad waa xadiidkii caaisha ee xadiidul ifkigii dheeraa isagu wiigga dambe insha allah rabbi hadduu ina gaadhsiiyo waa xadiid dheer marka khulaasada xadiidkan aynu ku gebagabeennaa waxaa weeye saddex qolo oo waciid iyo goodi adagi ku soo arooray oo min asxaabi alkabaa'irah waa min asxaabi alkabaa'ir marka waxaa ku soo arooray waciid iyo goodi adagoo ilaahay hadal naxariisla kula hadli maayo oo aragti iyo il naxariis la ku eegi maayo oo dembi iyo macaasi waxay galeen ka daahirin maayo saddexdaasi dee hoog iyo ba'baba hanti wahe waa ayo waa saddexdan waana dee ahlulwaciido caqiidada ahlusunna waxay tahay ahlulwaciidka mar haddaanay shirki ku dhiman dee laa yalzamu nufuud ulwaciide qad waqad marka waa haddii la abaal mariyo abaalkooda waa kan hadduuse ilaahay ka dhaafo dee waxa weeyaan horey jannada ka gelayaan asxaabulwaciidku marka calaa kullin saddexdan qolo waxaa ugu horeeya rajulun calaa fadli maain biariiqin yamnacu minhu ibna sabiili nin waddo degan biyo dheeraadoo kifaayadiis iyo intuu u baahan yana ka dheeraada haya ninka socotada ana kabasho biyaa aan siinayno u diidaya waa arrin aad iyo aad u culus ciqaabtaasina ka dhalan karto ninka labaad waa nin nin madaxoo muslimiintii u talinaya oo muslim ah ballan iyo beyco kula galay inuu adeecayo ilan madaxda muslimiintu maanta dee imaamkii caamka ahaa ee ummadda u wada telinaya ummatulislaam ma jiro ummaddii islaamku way kala googo'day gobol gobol iyo dowlad dowlad bay noqotay culimmadu markaa waxay idhaahdaan ummad walba degaanka ay ku dhaqantahay ilaahay uu dejiyey qofka muslimkee u taliya awoodda iyo amarkana haya maaha talada inuu sheegto qof aan laa yaxillu walaa yarbud aan xidhayn oon furayn oon talaba ku lahayn ammaan iyo nabad toona laakiin qofka dadkaa u talinaya amnigooda iyo arrinkoodana gacanta ku hayee arrinku uu gacantiisa soo galay siduu doonaha ku soo galo ama xoog ha ku soo galo ama rabitaankooda ha ku soo galo oo xaakim lmutaqallib baa la yidhaha ka xoogga ku qabsada marka xoog inuu ku qabsado wasiiladu waa xaaraan waaqic ahaan laakiin hadday dhacdo kii raallida laga ahaa iyo kii xooga ka qabsaday waa isku xukun oo mid walba inaad adeecdo waa waajib marka xaakimka muslimka ummadda u taliya ee waxaynu idhi qolo walba dee halkii alla u dejiyey ayaa waajib ku ah xaakimkooda u taliya inay adeecaane oo tusaale ahaan inagu dee somalilan halkana ilaahay inagu beeray kolba qofka madaxweynaha ku ah maanta mid baa jooga shalay mid baa joogay berri mid kalaa iman doona kolba qofka ilaahay hogaankaaga gacanta u geliyo ayaa xaakimka muslimka axkaamtiisi ay ku dareeraysaa sida saxda ah dee kuwa khawaarijta gaalaysiiya mooyaane ilan qaar baa xaakimka inoo talinayaba ama ummadaha islaamka u taliya gaal u haysta kuwaasi dee laa yaruuna samcan walaa taaca siday doonaan ha u dhuuntaan oo isku qariyaane uma arkaan maqal iyo taace inuu leeyahay fursa markay u helaanna way ku dhaqaajinayaan oo way ku kicinayaanoo biyo u kaban maayaan laakiin qofka sunniga ee caqiidadii ahlu sunnaha ku soconaya wuxuu aaminsan yahay kolba meesha uu degan yahay ninka xaakimkee muslimkee u taliyaa lahu samcu wataaca maqal iyo taacuu ku leeyihi ilaa haddii kale arrinkooda adduunyaba u hagaagi maayo aakhiraba intaan la gaadhin in lagu baxo af iyo adinbana waa xaaraan oo waxaan dimuqraadiyaddu ay sharciyaysay khayr ma lehe waa diinta dimuqraadiyaddu diinta islaamka maahe in ku yar iyo ku weyn lala taagan yahay uun kii sidan ahaa kii caynkan ahaa ilan haddaan la caayin waxabay u haystaanba inaad qofkii dabadhilfu noqonaysee taasi waa diinta dimuqraadiyadda ee diinta islaamka maaha waxayna dhexalsiisana idinkaa markhaati ka ahoo wataa madax iyo mijow wax xurmo iyo xuquuq iskaloo is ixtiraamayaba la waaye nin walba wixii afkiisa kusoo dhaca uu iska odhanayo waxaasi inaanu diin ahayna qofkii damiirle waa dareemaya ama caqli leh cilmiba yaanu lahaane waayo muslimka caadiga ee waddadaa maraya in xil iyo xaqba kugu lahayn kale ee walaalnimadii islaamkuna idinka dhaxayso ayaa in lagu xadgudbaa aanay bannaanayn qofka ilaahay taladaada u dhiibana ama daalin ha noqde ama caadil ha noqdee dee xaqa xaq ka weyn buu kugu leeyahy marka horta samciga iyo taacadu waa taa te ahlu sunnuhu ay sheegaanna sida dadka ahlubidacu ay u fasiraan maaha in shar iyo khayrba lagu adeecayo muraadku sidaa ma ah xaakimku dadkiisuu ka mid yaho waanu qaldamayaa waanu dee wax saxana wuu soo rogi karaa marka macnaha wixii khayr iyo macruufana waa lagu adeecayaa wixii munkar iyo xumaanana lagu adeeci maayo oo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq inama taacatu fi lmacruufi wanaagunbaa lagu adeecaa basharka eh madax iyo mijo wuxuu doonaha noqday ilaahay in la caasiyo ninna laga yeeli maayo aabbaha iyo hooyadaa baanad ka yeelin xaakimna iska daa laakiin wixii wanaagsan baad ku adeecaysa wixii qaldan ee munkarana ma aha dee in mikrofoonka la qaadanayee dariiqa saxdaa loo marayaayo waa la toosinaya war sidaa iyo sidaa maahe sidaa iyo sidaa samee waa loo nasteexaynaya dadka ahlulxalli waalcaqdi ee cilmi iyo caqliba la bidayo ayaa intay u tagaan odhanaya arrinkaa iyo arrinkaasi iska daa waa qalade nasiixay ugu tegaya oo qofka muslimkee caadigii sida uu xaq kugu leeyahy inaad ugu nasteexayso ayaa xaakimkuna uu xaq kugu leeyahay inaad waxa weeyaan u nasteexayso marka nasiixuu xaq kugu leeyahay haddaba taa marka laga yimaado marka calaa kullin marka xaakimka hala adeeca la leeyahay dadku dee dhagahoodu waxay u yaro badan yihiin in waxa laga hor yimaado in lagu kaco in af iyo adinba lagalo waxaasaa dadka ku beeranoo waa bashar soomaaliduna way kasii xag jiraan weligood waxaan wax ugu dhismayn gebigoodaba ha la adeeca hadday maqlaan inuu isagu kusoo diray moodaya hadday ismaba yaqaanaan qofka inuu sheegaya lilaahi bay ka daydiin kana ma iyuu soo diray buu ka odhanaya waxba kuma soo dirine waa caqiidadii ahlu sunna ee kutubta ku taallay dee asamcu wa taaca xadiidu ilan sheeke jaraa'id laga akhriya maahe waa wax dhaqan u baahan si dhaba in loogu dhaqmo aduu sidaa doonto u faham laakiin dhaqan bay u baahantah marka ahlu sunnuhu markay halla adeeca leeyihiin waa horta ujeeddadu waa taa maaha jacayl gaaroy u hayaan iyo nasab gaaroo ka dhexeeya maaha walidaalika xaakim kasta oo soo mara haddaad taariikhda eegto waxaad arki uun qofka salafiga ama sunniga isagoo leh yaan lagu kicin xaakimka muslimka ah wixii wanaaga ha lagu adeeco wixii munkaraha looga nasteexeeyo ummadda wadajirkeeda ha la ilaaliyo kalaamkoodu waa saas isma bedelo kii doona ha yimaado wax qof ku xidhan ma aha wax cid ujeeddo kale laga leeyahayna ma aha haddaba halkan waxaa lagu sheegay calaamad calaamaadkii munaafiqiinta ka mid a oo dad badan bulshadeennana ku rumoobaya ilan diintu lama hadlaysa dad beri hore tegee aday kula hadlaysa iyo aniga xadiidku wuxuu tilmaamayaa nin ninkii madaxda ahaa kula ballamay inuu adeecayo hase ahaatee ballantaa muxuu kula galay lidunya xil ama xoolo wuxuu isleeyahay ama xoolaad ku qabtaa ama xil ama waxoogaa wasiirnimo uu ka rajeynayaa maalinta la ruqseeyo waa ka halkan fadhiisanaya shir jaraa'id qabanaya hadda shalay awliyuu ka dhigayay maanta la fasaxana qofku waa qofkii un isma bedelin wuu u miisaya xataa dadkeennu dad badani ma xishoodaan runta marka la sheego waayo qofku wuxuu isweydiin karaa haddaad caqli fiyo u leedahay shalayba sidanunbuu ahaye aduu la jooga maad wax ka sheegtid maad u nasteexaysid maalintaad ka tagta kiiba ma aha weligeed bal adu xukuumaadka o dhan u wada fiirsada alla waxaynu soo maray marka ama xil buu ka doonayaa markaasuu addeecayaayoo ammaanayaayoo ka dambaynayaa ama dee xooluu ka doonayaa oo xogaa dhandhamuu ku qabaayo maalinta laga jaro waa ka halkan fadhiisanaya marka sheekadiisu waa xil ama xoole diinkama ah haddii adduunyada uu helana wuu ammaanaya hadduu waayana wuu ku miisaya taasi waxaad ogaataa waa min calaamaati lmunaafiqiin in ucطuu minhaa raduu wain lam yucطow idaa hum yaskhatuun waa tii lagu tilmaamay munaafiqiinta haddii waxa weeyaan waa hunguri waxoodii haddii la siiyana waa raalli hadday waayaanna markaaba waa cadho hunguri ka kacdo halkan uu fadhiisanaya waa tii munaafiqiinta lagu sheegay dad badan maanta tii munaafiqiinta ku rumoobaysa hadalkaa markaan leeyahayna hebel iyo zayd iyo camar maaha waa qaacido caam ah ama ku maanta jooga ha noqdo ama ku shalay jooga ha noqdo ama ku berri imanaya ha noqdo waa aniga idin idhi ahlu sunnaha caqiidadoodu waa isku mid waxay kala soocayaan oo kala saarayaan ma jirte dee khadka iyo kitaabkaa diintii waxay ku qoran unbay ummadda u sheegayaan marka dee dhaqanka noocaasa bulshadeennu waa inay ka waantowdo maalintaad kursiga fadhido waa awliyo maalintaad ka dhaqaaqdo waa shaydaan maalinta shilinka ay qasnadu kugu socoto akawnka waa awliyo maalinta kale shaydaan la naaray buu noqonayaa dee waxaasi waa fii sabiili hunguriya diin maaha ilama qofku waa inuu caqli yeesho haddaan u cilmi lahayn kaasina markaa waa mid warajulun saawama rajulan bisilcatin bacda alcasri ta saddexaad waa ninkaa ninka kale kula gorgortamay salaad casar dabadeed alaab inuu ka iibiyo intan iga siiyo kaa siin maayo taasina waxa weeyi horta casar waxa loogu qayday لأنها أفضل صلوات الخمس حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى نبي وحو كفسر الصلاة الوسطى داس قار كالله حسي صلاة عصر مركا أفضل الصلوات وانا وقت شهود الملائكة لبدا وقتية ملائكة سو حاضرتي أي اسبدلان أعماش أدومدنا لكوريا يلو واللبدا وقت ميت كمد عصر مركا مهمة أوليها عصر كالله قار يلو وقت فضل بدن وهدنا ملائكتي قوب جوكتاي marka nin nin kale kula gorgortamay wakhtigaa fadliga badan laakiin been ku dhaartay oo ninkii alaabta badeecadda iibinayaa weli iyo bilo wuxuu ku marayaa wallaahi intaasuu igu joogaa oo intaa ma siin karo miskiinkii wax iibsanayana isagoo dhaarta ninkan baayicaa rumaysanaya ayuu badeecaddii sidii ku iibsaday been baanu ku dhaartoo nafaqadiisu unbuu yacni waxaan ujeedaa badeecadiisan unbuu ku socodsiinayey oo been bay ka ahayd qofkaa beenta ku dhaartay badeecadiisa beenta ku suuq geeyena waciidka iyo goodiga adag ayaa ku soo arooray marka waa saddex arrimood oo qofka muslimka ah inuu ka digtoonaado ay waajib ku tahay wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi wasalam alxamdu lilaahi awalan waakhira